bal waxaad warbixin naga siisaa baaqa aada jeedinaysaan muxuu yahay baaqa aan jeedinayo waxaa waaye sulaxeen muslimiinta xaggooda la sulaxeeyo gaar ahaaneed wixii unuga xagayna ay beeshaha beelahayna eh inaan marka gacanta ku qaban oo sulaxaan sameeyo wa waa gartay waxaa sheegtay in sulax micnaheedu haddii aan sii fasirno waa nabadayn beelaha dhexdooda ah saas soo mihin nabadeen beelaha dhexdooda ee xagga diinta iyo xagga caqliga laga kalkaaliso oo laga kaashito saasaan rabnaa wa waa gartay marka idinka waxaad adiga ka mid tahay culamaauddiinka soomaaliyeed islamarkaana inta badanna usoo joogay xaaladaha dalka ka jira ma isleedahay waxyaabaha ugu badan ee dhibaatada keeni kara waa la xalin karaa waxyaalaha dhibaatada keena waa la xali karaa diinta lagu xali karaa ayad qur-aana lagu xali karaa sababtoo ah faslaxuu diina aqbaykum ilaahay yaa yidhi ayidkaasaan qabsadayna wa waa gartay marka hadda waxaad ii sheegtay in aada wadaan qorshe ku aadan sidii beelaha gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dagaal beeleedyadii kusoo lalaabtay arrimaheeda aada u xallin laheedeen inaad wadaan halkay marayaan ayagu wallaahi waxay marayaan sidhaxay maroohayaan wax yaraa dhiman waa ijtihaada lahay waa la dadaalu hayaa dadaalkii lahaya weli natiijadiisa nihaayo sheega wuxuu leeyahay badaayi nihaayo ay tahay nihaayadii lama gaarin weli wax yaraa dhiman wa wa waa gartay marka gobolka shabeellaha dhexe dagaal beeleedyaa ka dhacay qaarkood dad badanaa ku dhinteen tuulooyin badanna waa laga barakacay arrimahaasi maxaa kala socotaan si fiican waxaan kala soconaa markaan bilaabo oo joor xaggiisaan ka bilaabo lama tuulo oo isku dhawo isku cidihii oo isku dhaceenaa jirta labadii tuulo oo isku dhaceenna xalkoodii si nadiifay ku socotaa oo lala dejiyaa la rabaa wa wa waan gartay waxaa tiri si nadiifay ku socotaa waxaan ognahay in kulamo kala duwan oo dhacay arrintaasi heshiis laga gaaray marka ma wax culays ah oo hadda kuu muuqda ayaa jira maya wax culays la yidhaah oo hadda muuqda malaha waxaa waaye weligeeda ayaa laisqoomi jiray marka laisla qoomana sulaxa imaa jooray labada qofood markay isqoomaan sulaxa imaa jooray sidii marka sidii aayadaha qur-aanka ugu cad yihiin wa waa gartay marka laga soo tago idinka in ka culamo ahaan in baaq aa soo saartaan meelaha ama dagaalada ay ka dhaceen inaad tagtaan oo dadka aada wacyigelin u samaysaan maxaa diidan wax diidi kara male laakiin qorshihii yaa dhiman oo waxaan ku leeyahay lagu tegi lahay mabda lagu tagaasra waa koow mabda'aas haddii la waayo lagu tago la waayo sheega waxaa la yidhi markii adiga koobka shaax markaa maqashid shan qayba ku qaybsan yahay shantii qayb waxaa la sheegaa shaaxa caleentiyaa la sheegaa maahana gabadhii lama sheego sokortii lama sheego biyihii lama sheego qorihii lama sheego shan walxaadasna ka qayban yahay marka hawaayo culummada sideedaba saasay ay la mid tahay culummada marka soolis ma dhihi kara idinka ka culamo ahaan waxaa moodaa in aad ka gaabiseen oo wixiina un ay kusoo koobmeen inaad hadashaan oo aada warbaahinta la hadashaan waxay ku noqotay intaas aqligiiyoo gaabtay iyo ilbaxnimadiiyoo gaawatay laakiin hadda yaa indha furan lagu hayaa indhaha furana lagu haayana waxaa ka mid ah diintiyaa loo cugsahaa xadiidkiyaa loo cugsahaa indhahaas furanaa jira
marka laga soo tago in aad qodobo soo saartaan ama baaqi aad soo saartaan inta badan dagaal beeleedyada way kusoo lalaabteen hirshabeelle idinka qorshihiina muxuu yahay hadda qorshahayn waxaa jecelnahay wixii oo dhan nin gebagabayno oo meel saarno sababtay ugu soo noqdeenna waxa waaye sheega maa qadarulaha ka qadri waaye wax ilaahay qadarine marna ma la reebi karo adigoo aad dhicino taraanturo aan samayna dhabbaha hadday socotid iska taraanturoohaysaa taas waxqabasha male laakiin waxaan rajahaynaa unaga qur-aanka aan kaashahaynaa inayna dhicin nabad damba ay dhicin nabad maahine celi kale ay dhicin laakiin inta badan dagaalada waxay u badan yihiin ama sabab u ah lahaanshaha dhulal iyo beero laisku qabsado idinkana waxaad sheegaysaa in aad arrimahaas dad kala duwan kala hadasheen marka xalka wuxuu yahay in sidaas sii ahaado mase qorsho kaleenta oo wadaan oo dhankiina ah ayaa jiro xalka wuxuu yahay maadaama wixii laisku haato markii laiskugu yimaado laba qofood hadday muranto qof haddii usoo dhexgalo oo marka diinta loo sheego oo nidaamka loo sheego oo walaalinimada loo sheego muslimnimada meeshihaadi loo sheego oo waddo fiican la marsiiyo taasaa yani aan jecel laha anaga
way way ugu dambeyntii marka dad badan aa ku dhagaysanaya maxaa baaq ah oo aad soo jeedinaysaa waxaa baaqaan soo jeediyaa inaad kitaabka qur-aanka gacanta lagu dhigo xadiidkana gacanta lagu dhigo haddaan labadaas wax la- laga qabanin wax weji oo soo baxayana male waxaana gaadhsiihaynaa markaa diintii ina la qabsado kitaabkii wuxuu sheegay la qabsado xadiidkii in la qabsado aqyaarkii iyo waxaan ku leeyahay culummadii oo meesha ka socotayna warkooda la eegido taasoo baaq ahaan geeli